guddigii ku howlanaa xalinta dagaaladii hore uga dhacay degmada xeraale ee gobolka galgaduud islamarkaasina fadhigoodu yahay guddigaasi magaalada cadaado ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaaladaasi afhayeenka guddiga xalinta dagaalada xeraale cabdi takiye faarax oo la hadlay warbaahinta codka gobolada dhexe isagoo ku sugan magaalada cadaado ayuu sheegay in wax laga xumaada uu yahay in dagaal mar kale uu ku soo laabto degmada xeraale ee gobolka galgaduud
waxaan baaq ugu dagayaa meeshaas dagaal ka socda in ilaahay laga baqo oo la joojiyo annaga reecadaad haddaan nahay juhdi badanaan ku bixinay in muxuu ahay meeshaasi nabadi ka dhacdo meel fiicanna waan ku ogey oo muxuu ahay nabad u dhow oo nabadana waa ku ogey waxaan ka xunnahay dagaal kasoo ka soo cusboonaaday aan ka xunnahay marka waxaan leenahay ilaahay ha laga baqo xulnimada iyo dadnimada iyo derisnimada ha la dhowro nabaddii ha lagu soo celiyo ay ahayd meeshaas nabaddii ha lagu soo celiyo sidaasaan annagu aan ugu baaqayna haddaan nahay reecadaado ama guddigii arrintaas dhexdhexaadina xubin aan ka mid ahay aan ka mid nahay waxaan leenahay habaddaas ha la joojiyo sidii hawshaas ahayd ha loo joojiyo annagu waxbaan ku maqnayn idinkana waxbaa laydiin diray annagoo wixii ku maqan in arrintii la furfuro oo xabad muxuu ahaaye laga bilaabo meeshii aan kasoo tagno nabadda ahayd aadaan uga xunnahay aadaan uga xunnahay waxaanan idin leenahay xabaddaas hala joojiyo hala joojiyo hala joojiyo saasaan idin leenahay
markii kugu war dambeysay maxay ahayd ballantu
ballantu waxay ahayd in annagana lacag waagii shirki ka socday cadaado oo aan aan lacag aan qaadanay oo aan hawshaas annagu aan qaadanay oo ree cagsaana qaateen in annagu lacagtaas inta aan bixna maana inta kale aanan ku maqannahay ree xaraale iyo ninka ree xaraalena waxaan kula baaqnay ree xaraale markaan leenahay waa ree fiqm annagna waxaan oga isku ogey inay kasii shaqeeyaan oo markii iyo wanaaggii kasii shaqeeyaan qaraalaan gobol dhignay waa la isugu yimid meel huurshaan gobol dhignay markii ugu dambeeyey waa la isugu yimid awal kuwii hore annaga weli ku dhex jirnay gobashii huursha ayaga dhexdooda ayaga wada jooga oo ayaga guddaha wada jooga oo shaaha wada cadaayo oo magaalada wada socdaan uga soo tagnay waxaan la yaabanahay arrintii halkaas uga soo tagnay dadka isagoo wada socday guryahoodii wada jooga aan uga soo tagnay in saaka laleeyahay xabada xeraala ka socota aad iyo aad aan la yaabanahay tahliil maxamed aadan oo ah guddoomiyaha guddiga xalinta dagaalada xeraale oo isagoona ku sugan cadaado ayaa codka gobolada dhexe u sheegay inuu ka xun yahay dhankiisa dagaaladaasi idaacadda afar iyo tobankii boqolkaan salaamaynaa idaacadda gobolada dhexe sidoo kale waxaan baaq ku diraynaa arrintaa lix biloodaan wadnay xeraale reer fog maxamed heshiiskooda adduunkaa laga arkay guul iyo wanaagan gaadhsiinay gobasha ugu dambeeyana waxaan dhignay huurshe waxaan leenahay dagaalka soo cusboonaaday khasaaro iyo dhibaato iyo dunushuu keenay ha joojiyeen caalamkaan u sheegaynaa cid walba oo muslimiin oo muslimiin inay maaragtay dagaalkaas ka qayb qaataan af iyo adin iyo maaragtay dadaal inay joojiyaan codsaynaa waa khasaaro waa nagu dhabar jab wixii aan galnay oo maal iyo neef aan ku beelnay wax lan filaan aan ka soo baxay oo wanaaga markii hore maantana waa lanfilaan waa khasaaro waa wax soomaaliya ku soo daashay ha joojiyeenaan leenna habadda ha dhaga nuglaadeen wixii la soo maray waa baabi'iyeen haddaba dafteen aanadaasi dawladaa la qabtaa baa la yidhi intaasaan ugu baaqaynaa dawladdana waxaan ugu baaqaynaa dagaalka maanta dhacay waxaan u tiiraynaa dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo afkiisu ugula hadla anoo guddoomiyaha wuxuu ballan qaaday maalkii iyo maaragtay qaadainta aan qaabinay iyo dadaalka aan galnay inuu bixiyo xoolihii aan rabnay inaan kala siino lix bilood ka hor waana ka soo bixi weyday waxaan leenahay ha ka qayb qaateen maalkiina ha keeneen dhibka dhacay oon u tiirayn inay maaragtay ay ka gaabiyeen oon ku daalnay oo ku daymugnayna waxaan rabnaa meesha maanta ay taagantay inay ka qaataan oo maal iyo af iyo adinba ay wax ka qabtaana dawladdana ugu baaqayna